qadar xaaji daahir madaxa xafiiska adeega xajka ee soomaaliya ee dalka sacuudiga ayaa ka warbixiyey xaalada guud ee xujiyada soomaaliyeed ee sanadkani gudanaysa acmaasha xajka wuxa uuna sheegay in inta badan xujayda ay si nabad ah ku gudanayaan waajibaadkooda xajka iyadoo oo loo dardargeliyey adeegyada ay helayaan sida hoyga gaadiidka cunada iyo adeegyada caafimaadka doctor qadar waxa uu sheegay sidoo kale in xafiisku uu si dhow ula shaqaynayo dowladda sacuudiga iyo shirkadaha adeegyada bixiya si loo hubiyo in xujayda soomaaliyeed ay heleen adeegyo taya leh oo waafaqsan shuruudaha iyo nidaamka xajka
waxaa ilaahay fadligii aan xujada soomaaliyeed ay ka soo wareegeen ay ka soo guureen ay ka soo dhammaadeen shalayto oo bishu saddex iyo toban ay ahayd dilxija goobtii barakaysneed ee mina mashaacirtii baa laga soo noqday xujadu waxay joogaan makal mukarama oo muxuu ahay ay ku sugan yihiin maanta oo bishu afar iyo toban ay tahay dilxija tamiilaadiguna ay tahay tobanka bisha ayaa falaydka ugu horeeya insha allahu tacaala dalkii uu u kacay oo u duulay xujayda si guud ahaaneed xaaladoodu ilaahay fadligii waa nabad waa ay nabad qabaan xajkii si guul ah oo aada iyo aada u qurux badan oo aada iyo aada u fudud ayuu ilaahay subxaana wa tacaala noogu soo dhameeyey si nabadabuu noogu soo dhammaaday xujada soomaaliyeed way nabad qabaan xaalado gaara oo aynu sheegi doonno marka laga yimaado xujadu way nabad qabaan ilaahay fadligii si guud ahaaneed marka laga yimaado si gaar ahaaneed xujada soomaaliyeed sanadkan mowsimka xajka wixii geeri ah ee xujada geeri ah ku timid ilaa hadda aynu joogno waxaa geeriyooday hal xaaji ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto xajkana ha ka aqbalo xaajigaasi wuxuu geeriyooday maalintii ay bishu ahayd tobanka bisha dilxija oo maalintii ciiddii xaajigaasi isagoo ka soo noqday maalintii carafo soo istaagay habeenkiina musdaliifo joogay kadibna isaga oo dawaafkii iyo sacyigiiba dhameeyey oo xajkii dhammaystiray oo keliyata ay u harsan tahay dawaaful wadaac ay u harsan tahay iyo waddankii inuu safro ayuu xaajigaasi maalintii tobnaad si runtii mufaaji ah ama si muxuu ahaayey mowtulkaflaa u geeriyooday ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto xajkana ilaahay subxaana wa tacaala ha ka aqbalo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna ilaahay subxana wa tacaala sabiiliya iban ha ka siiyo xaajigaas marka runtii laga yimaado waxaa xanuunsanaya oo dhakhtarada ku jira koob iyo toban xaaji koob iyo tobankaa xaaji oo xaaladahoodu qaarna ay culus tahay qaarna xaaladahoodu ay fudud yihiin ayaa dhakhtarada ku jira oo dhakhtarada maka hal xaaji oo daayif la geeyey magaalada daayif dhakhtar ku yaala xaajiyad madiine ku xanuunsatay oo ilaa haddana dhakhtar madiinaha ku jirta sagaalka xaajiya kalena dhakhaatiirta makal mukarama ayay yaalaan sanadkan ayaa wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya waxay dadaallo kala duwan ku bixinaysay si xujiyada soomaaliyeed u heli lahaayeen adeegyo ku filan